barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaanna mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal waa sabti bisha februarina waa saddex iyo toban sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsinaya anigoo maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna maanta waxaa ka mid ah qofkii markuu naag isku xiray la dhuuntay gabadhii waalidkeed kalsoonida u diiday runtii maba aniga maba aaminsana gurigaasi hatuu xataa dhismo xataa waa lagu waara xataa ma aaminsnay Een, sida caadiga ahaan magaalada joogna gaalkacay oo kale waxaa ku badan furiinka waxaa keenay oo sabab u ah aan dareemi karaa inay tahay mataqaana masaafada badan waa masaafada amaba isla bixidda wiilashiiyo gabdhaha iyo aragtida kala duwan ee dhallinyaradu ka qabaan waa qodobka ku saabsan yahay barnaamijka madasha dhallinyarada ee maanta sidoo kale waxaan dhegaystayaal idiin haynaa dhinacii sugaanta oo aan barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaan iguna meesha ka maqnayna marka horese warkii caalamka
diblomaasiyiinka kala socda maraykanka ruushka yurub iyo meelo kale ayaa bilaabaya maalin kale oo wadahadal oo ku saabsan xaaladda siiriya kaasoo ka dhacaya dalka jarmalka maanta saacado uun kadib markii hogaamiyaasha caalamku ay heshiis kaga dhawaaqeen shirka nabadgelyada ee muunich ay dhinacyadu isku dayaan in ay baltijaabiyaan heshiiskaasi si loo dhammeeyo colaadda siiriya waraysi ay a f b du la yeelatay madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad ayaa sheegay in ciidamadiisu ay qorsheynayaan inay waddankooda la wareegaan taasoo walaac ku abuuraysa dhinacyada kale ee ballanqaadkoodii ku aadanaa dhammaynta colaadda shanta jirsirtay ee waddanka siiriya
tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee rajada kale madaxtinimada maraykanka ayaa caawa dood ku yeelanaya magaalada greensvill ee gobolka south carolina halkaasoo toddobaad kadib ay ka dhici doonto doorashadii isreebreebka ee maraykanku dhowr ka mid a tartamayaasha ayaa jimcihii shalay ka qayb galay kulan la siiyey magaca caqiidada iyo qoyska kaasoo ka dhacay jaamacadda xagjirka ee bob jones ee magaalada greensvill dadka aaminsan madhabta evangelicalka ayaa qayb weyn ka ah marka la eego doorashada south carolina ganacsada donald trump oo saadaasha dadka la qaaday hogaanka u haya ayaanan ka qaybgelin kulankii shalay ee jaamacaddaasi ka dhacay isagoo ka qayb galay mid kale oo ka dhacay gobolka florida ee koonfur bari maraykanka
door wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxaad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a idinkaga imaaneysa washington aynu gudagalnay barnaamijka dhallinyarada qaybihiisa kale dhallinyaro badan ayaa hanaanka dhismaha qoysaskooda u mara inay isla baxsadaan ama ismasaafaystaan iyagoo doonaya inay guurkooda kala dhuntaan waalidiintooda dhallinyarada qaar ayaa sababtaasi uga dhiga in ay taageero ka waayaan qaar ka mid a waalidka haddaba dhammaan dhallinyaradu uma arkaan inay masaafadu tahay xalka guurkooda waa qodob ku saabsan barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaana soo diyaariyey wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macan isxaaq oo qaar ka mid a dhallinyarada kula kulmay magaaladaasi waxaana ku waramaya oo ugu horeyn hadalka bilaabaya maxamed
bismilah ee, sababaha aan ku doortay waxa ay tahay arrinta maanta aan ka hadlayno ma aha arrin ugub ah waa arrin soo jireen ahayn jirtay Ee, waxaana keenayo sababo jiri jiray ayaa unbaa ee, masaladeedu tahay xagga dhaqaalaha oo wiilku uusan saamixi karin inuu maanta ee, usoo gogol fariisto ciddii ah ayaa keenta markan waxaan leeyahay ee, si guud ahaaneed waa arrin aad iyo aad u wanaagsan ee, qarni ka qarnina soo jirtay Een, siraaj waa maqlaysaa eh, maxamed waxa uu qabaa masaafadu inay tahay eh, sababa wanaagsan oo duruufo badan oo jira aawadeed looga gudbo adiga ka aragtidaada waayahay een, aragtideeda haddaan ka dhiibto een, anigoo ma qabo in masaafadu een, dabcan laga dhigo mid qorsoodi ah een waxaan nahay dadka aaminsan in dadka waalidka ah ee gabadha kala datay inaan la xiriiro ee dabadeedna u sheego gabadhaasi inaan doonayo een wax kastoo uga qaadatana waxa wanaagsan inaan banaanka soo dhigto dhibaatooyinka iska jira cabdiwaxidu waxaa ka mid ah ee tusaale ahaan oo kale markaa gabarh masaa- masaafo la geshid in gabadhaasi laga yaabo inaad qabiilka ka dhalato oo kale aad tirahdid qabiilkaas hibblandka ka soo jeeda gabadhii aad tiri qari oo intaasoo bilood ay ku qarisay kadibna uur qaaday urka markaa qaadin aad tirahdeen ayaana kuma aqaano oo laga yaaba xataa waddanka xataa inaa uga tagtid ayadan dhibaato ay ku dhacdo qoyskii dhibaato kala kulanto een, anigu waxaan aaminsanahay een, dadka ah inaan dadka waalidka ah ee gabadhaas ka dhalatay intaan mataqaana jaceylka wadanana inaan sii barto kadibna aan u sheego kalsooni ah inaan gabadha kasoo doonanayo
Een, abshira waa maqlaysaa Ee, maxamed iyo siraaji way ku kala aragti duwan yihiin masaafada Een, cidda la masaafeynayo waa gabdhihii Ee, ogolaashaha marka la qaadanayana gabdhaha ayaa laga qaataa oo inay ogolaadaan in la masaafeeyo adinku ka aragtidiina masaafada bismillahi raxmaan raxiim awalan assalaamu calaykum aad baan idiin salaamaya martada kasoo qayb gashay barnaamijka Een, masaafadu een, laba qaybood weeye qayb waxaa sababa een, inay dhacdo saan filayo waalidka qaybna waxaa sababa daruuf Een, qaybta waalidka waxaa laga yaabaa gabadhu inay een, istiraado ama lagu diidaa ninka aad isdoorateen waa waa duruuf een, ee sababta waalidka waxaa kaloo dhacdo inay istiraado gabadhu ama lagu siiyaa een, yacni nin nin aadan aan- aada- aada ka da-weyn oo kaleeto ama nin aadan rabin dooqa oo kaleeto ah waxaa dhacda isfahan la-aan een, dhex marta een, waalidka iyo iyo ilmiga iyo wa- iyo iyo gabadha Een, maxaa yeelay een, barbaarinta ayaa waxay ku jirtaa gabadha hadday waalidka een, lasoo lasoo- lasoo barbaariso ama la sheekaysato een, way fahamsan kar- way fahamsanaan kartaa een, hooyadu in gabadheedu een, dooqa ay rabto ee- een, meesha ka ogaan kartaa waxaa sidoo dhihi karaa een, qabiil waxyaalo een, la yihahdo qabiilka oo kaleeto nin baad guursatay ama waa masaafaysatay adigu un waa u guursatay ninkaas waxaa lagu dhihi karaa een, ninkaas anaga reebel waa ismaba galnaba saas darteed ninkiina adigana waa rabtaa een, waalidkiina kuuma ogola saas darteed waxay kugu marka kalifaysaa inaad ee, ninkii aad si qarsoodiya isku xirataan Ee, maxamed maxaa ka dhalan kara marka masaafada marka la fiiriyo dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ay ku reebi karto intee la ekaan kartaa wallaahi ma qaba aniga inay dhibaatooyin ka dhalan karto runtii waxaa iscalmaday ama ay isku ogolaaday nolol laba qofood oo in muddaa wada sheekaysanayay ee isdooqtay ay yacni ayaa nolol isku ogolaaday Ee, waxaan aaminsanahay inay keeni karto nolol mid horumarsan ee dhanka positivekana marka loo eego oo uu- way dhici kartaa laakiinse inta ugu badan majority-ga waxay sal dhigataa inay noloshii qurux ba- si qurux badan ay ku dhammaato tusaale waxaa aniga goobjoog u ahay ama aan xaadi- xadir u ahay arrin ka dhacday magaalada muqdisho waxay ahayd arrin wiil inta ga- ciddii gabar u doontay loo diiday kadib how ay intay go-aansadeen masaafo soo sameeyey xagga waalidka caqabado ka yimid kadib markii arrintooda ay soo dhammaysteen kadib markii ay soo dhammaysteen ee, gurigii iyo nidaamkiisa marka ay soo dhammaysteen ayay waxay u soo laabteen waalidka diidmadiisa wiilka ciddiisa ayaa u tagay waalidkii ee, sidaa ayaa haddana waxaa meesha ku imaadeen si toosa loo xidido Ee, xididkaa wuxuu ku dhashay in meeshii ubad wanaagsan iyo isku ogolaasho ay meeshii ka dhalatay marka anigu caqabado way jiraan laakiinse caqabadii waxaa mar walbaba fududeeya dhanka familka wiilka ayaa fududeeyo si yacni nolosha dadkan iscalmaday ay saldhig ugu dhigtaan marka aniga waxaan qabaa in ay arrintu ay tahay wax shay wanaagsan waxa aad aad shalay dooq ku dooratay inaad wanaajisato aday unbay ku leedahay laakiinse haddaad maanta shalay xoog guri kaga soo furatay waxaad ku dhammaynaysaa xoog markan waxaan qabaa wix shalay aad u gogol dhigatay inantuna ay kuu kalsooni kuu siisay yacni inaad maanta xumayso waa gunnimo aan ishoran lahay hadalka maxamed in masaafadu marka ay dhacdo kadib ee, isbeddel dhinaca nolosha ah iyo xiriir wanaagsan labada qoys uu ka abuurmi karo Een, ma ila muuqato een, masaafadu een, dhibaatooyinka ay keento waxay ka mid tahay gabadhu hadday yacni ismasaafaystaan wiil ee gabari een, waa isku dhaci karaan bilaadan weeye waalidkuna wuxuu ku dhihi karaa een, markaad isku dhacdaan "Naa shalay maana kugu daray soo adigu maa dooqan laakiinse gabadha marka si sharafle reerkeeda looga doono waya dhahay isku dhicitaanka reerkaasi ee isku dhacaan sidaas darteedii een, haddii yacala gabadhu een, reerkooda isku soo daro een, badana ninku wuu xushmeeyaa laakiinse haddii ismasaafaystaan een, waa yadhahay xushmad een, in la isxushmeeyo waana la kala xiisa dhacaa siraaji adiga waayahay een, sida ashfira sheegta weeyeen ee, meesha inta badan boyority ma timaado waayo ee, qofkii markuu naag isku xiray een, la dhuntay gabadhii waalidkeed kalsoonida u diiday runtii maba aniga maba aaminsana gurigaasi hatuu xataa dhismo xataa waa lagu waaraxtaa ma aaminsnay sida caadiga ahaan magaaladaada joogna gaalkacay oo kale waxaa ku badan furiinka waxaa keenay oo sabab u ah aan dareemi karaa inay tahay mataqaana masaafada badan laakiin qofka hadduu usoo banaanbaxo gabadhii kalsooni uu ka helo ciddeedii la xeeltamo waxaa laga yaabaa xataa eh, wax adiga kaa qarsoon inay kusoo bixi karaan in gabadha lagu diidi karo in lagu siin karo halkaas ayaa ka ogaan karta kalsoonidaada Een, hadalka siraaji ee magaalada gaalkacyo furiinkaa ku badan waxaana sabab u ah buu leeyahay ee, ee, ee, masaafada maxamed haye ka war adna waa taageersan tahay Eh, horta sideedaba waxaan qabaa anigu eh, furiin markuu yimaado sideedaba ama buuq markuu yimaado calaf baa horta meesha ka dhammaaday kuma laguma salayn karo masaafo ayay ku timid laguma salayn karo horta qodobkaas waa in horta la aaminaa Si- sideedaba wax markuu calaf ka dhammaado ama waqtigeedu dhammaado waxbay soomaalidu ku salaysaa tirahdo eh, shalay hadda saas samaan lahayd saabay ku habboonaan lahayd anigu waxaan garahayaa eh, gobolka mudug degmada gaalkacyo qarni ka qarni dad masaafo isku soo masaafaystay maanta magac iyo sharaf iyo muuno ku leh ayaa magaaladan jooga oo aanu noloshooda burburin noloshooda ka qurux badanta kuwa maanta yacni eh, isku doontay ama la isi siiyey Ee, furiinkaa ku badan magaalada la leeyahay waxaana sabab u ah ee, masaafada faraha badan leh ma qabtaa mase aragtay ee, gabdho badan oo la furay oo la horay loo masaafaystay haa waan arkay waan reality waana ku badan yihiin gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo markaad sii wareysatid een reere waxaa arkaysaa buu ka dhex taagan yahay oo waxaa laga yaabaa familka in yacni reerkii soo buuq dhex dhismay familka soo dhex gala diido markaad sii wareysatid reerka reerkaani maxaa loo kala xallin waayo waxaa la leeyahay dee shalay ayadaa ninka la dhuumatay dee ma xalasato shalab raalli iyo diyaar bay u heedeen saa darteed nin laba shaqsi keliya wax ma- ma yacni wax ma suurtoobi karaan kabacdi waa isfahmi weynayaan waa laba shaqsi kabacdina waa kala tagayaan saa darteed ba waxaa keena marka masaafada tira badan furiinka waxyaabo kaloo waxaa jira dumarku ay u jilicsan yihiin hadday noqon lahayd gabadhii in gurigeedii iyadoo joogta uur ku soo baxo reerkuna ay u aaminsan yihiin inay gabar u tahay Ee, xataa mararka qaarkood ee, wiilkii uu ku inkiro ama dhibaatooyin gabadhii dil garaac waxbaba loo geysto Ee, weli ma aragtay gabdho dhibaatooyin dhinaca noocaasi ah la kulmay waan arkay haa waana u badan yihiin n n she- gabdhuhu yacni gab- qofku hadduusan markiisa horeeton n waalidkiisa barnaamijkan u sheeginin uusan dhihinin n saan baan rabaa inaan sameeyo n waa waa wax isku kugu qarsoodiya ninkuna hadda markaas u fiirisid n n- n rag n raggu dumarka waa ka garaad dheeryihiin n waxaa laga yaabaa ra'yi iyo hiigsi inaad shalo lahayd n marka waxaa laga yaabaa dhowr maalmood ka bacdi n markaa masaafada ka yeeshid isna n saa masaafid uga yeeshid in waxyaalo badan aad ka yeeshid waxaa laga yaaba marka reerkaagii een, adoo ku haystaan gabar inaad yacni een, een, een, aad la kulantay dhibaatooyin fara badan sidaas darteed haddii lagu weydiiyo een, xageebaa waxaad ka keentay way kugu adkaanaysa ninka shalay ku yiri iqari inaad sheegtid marka saas darteed walxaa dhibaatooyin iyo jirooyin iyo iyo iyo waxyaalo badan baa la kulmaysa saas darteed een, waa u badan tahay gobolka mudug maxamed waa maqlaysaa waxaan qabaa anigu inay mararka qaarkiisan dhici karin sababto ay ku dhici karin waxay tahay eh, qof waa in muddo ah nolol ama jacayl xiriir idinka dhexeeyey oo aad calmatay yacni inaad maanta kula tagarfasho waxyaabo xunxun noloshooda hoos u dhigi karto ma qaba aniga Wa- eh, way dhacdaa kuwa aanan yacni masaafaba lala lala damcin inay yacni arrimahaas oo kale te ku dhacaan laakiinse waxaan qabaa aan qiraya waxay tahay qof aad dareen ama jacayl idin aad isku fahanteen inaad maanta fal xumaan aad u- ku samayso ma qaba aniga waxaan qabaa yacni inay dhici karto laakiinse bini aadanku waa qalad wuu ka dhicaya laakiinse inaysan badnayn oo ay tahay shay aada u yar Eh, dhanka masaafadana way ka dhacdaa dhanka kaleetana way ka dhacdaa waxaan ogahay yacni dad wada sheekaysii hawshoodii ka socotay inay arrimahaas oo kaleeta ka dhacday oo aysan arrin masaafana aan lagu salayn karin marka eh, marka xag walba loo eego eh, waxa sharciyad ayuunbay leeyihin hadda tusaale ahaan maanta markaan raba inaan gaalkacyo aan deganaya wax ka masaafaysto waxaan ku tacluuqinaya inaan sharcigeeda oo nidaamka ah marka waxaan ma aha shay xaaraan ah Eh, ma aha wax yacni de- diinta islaamku aysan diida aysan diidanayn laakiinse waa wax daruufo dhaqaneed ku salaysan tahay miigoo kaleeto way ka dhacdaa Eh, eh, magaaladii way ka dhacdaa marka waxaan qabaa anigu dhibku meel walba wuu ka jiraa laakiinse inaanan lagu salayn karin arrinta masaafada Ah.
Ee, siraaji waayahay Een, cabdiwaaxidow horta een, gobolka mudug baa hadda joognaa magaala madaxiisa gaalkacyo Een, gabdhaha hadda laga laga guursado gaalkacyo iyo nawaaxigiisa Een, ninka markuu naagta masaafaysto uu gabadha u tago waalidkeed waxaa laga yaabaa in la weydiiyo xoole aad u badan toban neef oo geela lacag intaas aad u fara badan laakiin markaan gabadha aan soo dhammaysto oo lafta heshiiyo haddaan u tago aan dhaho awowey gabadhaasaan kaa rabaa ama aaba gabadhaasaan kaa rabaa waxaa laga yaabaa xataa ninka xataa inuu yidhaahdo wiilka kuusoo banaanbaxe xoogaa qamiji- qamijibis u samee Een, marka waxaan leeyahay saaxiibaday een, runtii dhaqanku waa kii hore waa kii soo jiri jiray ee sharaftu gabadha waxaa weeye iyo mataqaanaa karaamadeedu in waalidkeeda lagala tashto waxaad arkaysa gabdho badan oo aada u da'yar oo haddana dhibaatooyin ay ka muuqdaan xataa ayago wax tacarur haysta oo haddana la furay baa waxaa ka dareemaysaa weli in raadad ay ku reebeen wixii ay samaysay waalidkeeda aysan kala tashan nafteeda aysan kala tashan oo aad mooddo in la qalday Een, wax kastoo ahaataba dhaqan waa kii hore Ee, abshiro maxaa sabab u ah Een, midda koowaad horta waxaan sababaan leeyahay een, dhaqaale midda labaadna waxaan sababaan leeyahay waalidka Een, dhaqaale markaan usoo laabto een, waxaa dhacda een, dad dad yow daris ah ayaa gabar ummaddu isku dhaqaale ma ahan biil baa gabar soo doonaya waxaa laga bixinaya intaasoo kun oo dollar bas reerka reerka dariska uu ku dayanaya waxa la ila hiblaayo sagaal bay ku dhalatay adna een, toban kun ha laga keeno marka waxay kuu kalifaysaa marka saas markaas inay barnaamijkaas aado waxaa kaloo sababa een, een, een, isfahan la-aan dhex marta waalidka iyo iyo gabadha Een, yacni inay gabadhu reer dariska ah reer een, gabadhooda la siiyo nin ka daaweyn oo kaleeto Een, ayadana gabadhaas waxay aaminaysaa haddii gabadh reerkan dariska ama gabadhii la- adeerkaa nin la siiyo ka daaweyn oo kaleeto ama istiraado ayadu ama adna lagu siiyaa nin daa- ka- kaa daaweyn oo kaleeto taasna way i sababtaa waxaa kaloo sababa dhaqan haddii markuu reerku een, familkiisa hore kasoo jeeday yacni uu ahaa reer eh, ismasaafaystay dee re- reerka dhan waxay ka noqonaysaa wax iska dhaqana dhibaato ma ka yeelanayso
Ee, maxamed abshiro waa maqlaysaa mise kuu muuqata adiga dhibaatooyinkaas Ee, way muuqataa dhibaatooyinkaas ay ku kalifaaya inay labada meelood bay ku saleeyaan Ee, sida walaashay sheegtay waa sax haddana ee, waxba usii dheer mid lagu saleeyo waxa la yidhahdo qabiil mid lagu saleeyo laba qof baa iscalmatay Ee, noloshooda waxaa hor istaagay in muddaha sanad waxaa hor istaagay inaan labada qofood isgeenin Ee, ilaahay ummadiisana waa waa dad wada siman haddana saasay tahay soomaalidu waa dad xagga dhaq- qabiilka aad yacni kuna yacni kus- kuna saleeya noloshooda saldhig ugu dhiga marka labada qofooda sheeko isku fahantay labada qofooda jacayl isku fahantay labada qofooda rabta inay nolol saldhig ka dhigtaan ee, caqabadahaas way u yimaadaan xagga qabiilaadka lagu kala soco waxaa kaliftay in labada qofood go-aan ay gaaraan noloshooda go-aan ugu gaaraan waxa yacni ee, haddana u arkaa inay horumar ka keensan karaan marka waxaan leeyahay xagga dhaqaale waa sax soomaaliya burbur baa ka dhacay maanta ninka dhallinyarada ah ee, waxbaa ku sababaya inuu maanta inuu nolol ku- yacni ugogol fariisaso guri mid ka kooban inuu sameeyo marka waxaan marka qofku uu sameeyo waxaan aaminsanahay shayga markaan sameeyo oo kadib dee ehel baan leeyahay waalid baan leeyahay waxaan oranayaa arrintaana sameeyey waxaan rabaa in tolkii gabadha laygu tago si arrinta la igu fududeeyo laakiin maxamed uu dhalinyaradu isku feker maahan Ee, midba waxaa laga yaabaa inuu ee, dhibaatooyin kale gabadhii u geysto soo ma dhici karto ee, xagga yacni furiinka marka lagu soo darayo kuwo malaayiin laga baxshay oo hanran laga baxshay si qurux badan loo doontay ayuu furiinka ka dhammaadaa waa wax aan ku rabna inaan ku salayno calafkiioo dhammaaday haddii dhib maanta labadan qofood ismasaafaystay waxoodu dhammaadana laguma salayn karo inay yacni waa shalad ismasaafaysatay idigoo aa familkaaga ogeyn laguma salayn karo waa in qofka biniaadanka ama muslimka u ogaadaa waxa walbaba inay calafku ka dhammaaday Ee, hal su-aal haddaan idin weydiiyo kulligiin ma idinku jiraa qof adinka idin ka mid ah oo masaafo aaday mise damacsan aan ku hormar abshiro ma damacsiri mana mana aadin
anigu masaafo waan galay waxaana iigu dhashay lix caruura maantana way ii nool yihiin oo si qurux badan ee, noloshadina nolol qurux badan oo ka qurux badan kuwa maanta la doontay unbay tahay qoyskii dib noola xidid maxamed qoyskii dib baan ula xididay si qiimo iyo sharaf leh ayaana la iisiiyey gabadha dib kale la iisiin la iguna ogolaaday siraaji
aniga masaafo ma gelin laakiin qoyskii baan la xiriiray gabadhin aan ka doontay ilaahayna ugu garagaray
Ee, abshiro dhallinyaraa tahay wakti badanaa ku hor yaalla Ee, waxaa laga yaabaa noloshaadu inaad guur damacsan tahay Ee, haddii wiilka aad isjeceshihiin ama sheeka wadaagga tihiin reerkiinu kugu adkeeyaan kuu diidaan maxaa kuu qorshaysan Een, horta waa shay qof walba horta waxaan aaminsanahay een, labada waalid oo ku dhashay inay tahay inaad ku- u tahay shay adigu aad leedihiin adiguna ma jeclid shay adigu aad leedahay yacni in lagaa qaato bilaa idan Een, wiilkaasi hadduu rabo reerkayga inuu bilaa idan iga qaato ma ka yeelayo laakiin reerkiyaaba tusaale kuu diiday ee, adiguna wiilkii waa rabtaa see ku raba haduu ra- waalidka ii diidaba maxaa samayn lahayd tusaale waan kala hari lahayn wiilkaas maxamed waa maqlaysaa abshira
wallah horta sideedaba horta uu dhan walba waa lagu kala haraa laguma salayn karo masaafaa lagu kala harin ma ma oran karo Eh, waxaan ku salaynayna waxay tahay sideedaba abshira Eh.
jacaylkeeda ma foga abshira jaceylkeeda ma fogaa
abshira
Ah, jacaylka lagu sheegayo waa wax is- isfahan ah een, labada qof hadday isfahantana hadda waa alxamdulilah haddays isfahmin hadde meesha waa lagu kala tegaya saas aaminsanahay Eh, waxaa jirta xilli gabdhuhu iyaga oo ay ku jiraan waxbarasho dhallinyaradii ama gabar iyo wiilba eh, ay soo dhex marto jacayl sheeko wadaag ah kadibna la ismasaafaysto eh, waxbarashadii halkaasi ay ku burburto eh, nolol kale ay ku abuuranto reerkuna isu diidaan Eh, soo lama dhihi karo masaafadu dhibaatay qofka noloshiisa kusoo celisaa maxamed aye
wallahi nin way ku soo celisaa waa sax laakiinse waxa ugu xagga xagga xagga yacni isfahanka marka loo eego eh, marka aan waxbarasho waxbarasho wadaag ahayn jacayl wadaag ahayn yacni dhaqankeena iyo dabeecaddeenu aad ay isku taqaano yacni ma qabo inay maantu ay wax yar oo sahla nolosheena burburin karto marka ma ku salayn karno eh, arrin masaafe ayaa qofka noloshiisa cagiraad ku samaysay marka waxaan qabaa noloshu xag walbaba way ka dhiban tahay Eh, laakiinse sal loogama dhigi karo eh, had maanta haddaad masaafo samayso noloshaada abidan waxay ku jiraysaa mugdi lagama dhigi karo noloshu xag walba waa ka mugdi xag walbana waa ka qurux marka arrinta masaafada qofka ku dhalinayso waa laba shay aan is oran karaa yacni qofka gabadhan aabaheeda ama weligeeda oo dheer weligeeda oo dheer ayuu unba qofku ku yacni saldhig mararka qaarkii looga oran- looga dhigi karaa weligeeda dheer waxaan ula jeedaa magaalada aan joogo marka uu qofka waalidkeeda uu ka fog yahay keligeeda meeshan ay ku tahay qariib Eh, haddana yacni arrintu meeshaas unbay ku dhammaysan kartaa qofkii wacaysaa meeshaasaan jooga aabow waaliduu wadaa qofkan aan wada arrinta waa u dhammaysana eh, ogaada waalidkii waayay leeyihin marka wax walba waxay ku xiran tahay isfahamka guud iyo isku ogolaashaha qof qasab nololna kuma abuuranto nolol waxay ku abuurantaa isku wax isku ogolaasho iyo kalgacayl labada qofood iyo dooq unbay dooq qasab kuma samayso marka intaas unbaan oran lahaa abshiro eh, guurka khasabka ah ma laga yaabaa mase suurto gelin karaa in gabadhu ay nin sheeko wadaag nin dhallinyaro oo sheeko wadaag ahaayeen ay is masaafaystaan Een, waa waxyaalaha sababa masaafada ay ka mid tahay guurka qasabka ah Een, gabadhu aslanba qofku go-aan buu qaadanayaa markuu yani la yiraahdo nin hebel baa lagugu darahayaa Een, waana xun tahay run ahaantii een, qof aada sheekeysanina dabeecadiisa baranina aasfahmanina in lagugu daro waa adag tahay marka wax een, qofku waa laga yaabaa inuu ku dhiiranaado markii la yiraahdo qof aad ama kaa daaweyn ama ha kula da-ekaada xitaa lagu yirahdo waa lagu siinaya lagu yirahdo waa laga yaabaa qofku inuu ku dhiiranaado een, een, shaygaas masaafada ah adiga eh, haddii waaridka ku yidhaahdaan eh, nin dibadda jira oo nin weynaa lagugu daraya abshiro eh, maxaa samayn lahay Een, anigu waxaan hubaa waalidkay waxa iisoo dooqay kalense waxun inaysan noqonayn ma ogolaan lahayn laakiin waan ogolaan lahaa sabab- maxamed eh, eh, eh, eh, eh, masaafada eh, waxyaabaha khasabka ka dhiga waa guurka khasabkaa la leeyahay Eh, ma dhacdaa guur khasaba inta badan Eh, way dhacdaa guur qasaba oo soomaaliduna way aad bay ugu badan tahayba inay ku saleeyaan guur qasaba ha ku saleeyaan dhaqaale ha ku saleeyaan eh, ku xulasho eh, qof ku ehela ha ku xushaan eh, laakiinse aynaysan yacni loo fiirin gabadha dooqi dooqeedii aan loo fiirin marka qofka biniaadanka ee dareenka leh dooq buu leeyahay Ee, waalidkuna waxaa mudan inuu ku xushmeeyo kuna barbaariyo qofka inuu dooqiisa la yimaado oo haddana aad ku barbaarayso ubadkaaga in maanta qof allaale qofka uu soo calmado oo aad tiraada ii keenso laakiinse markaad aad ka hor istaagto qofku wuxuu ku kaci wax yacni aanan mudnayn nolosha ama dareenka uusan mudnayn marka waxaan qabaa in waalidku mar walbaba ay noloshu fududeeyaan Ee, qarniyadan shan iyo labaatanka burburka kadib waxaa dhacday nolosha in la adkeeyey yacni dad ka soo horjeysay tarankii soomaalinimada tarankii da- dadyowga kacaya laga soo horjeyso ee soo ibbaxidda diidmaada masaabada shayga la yidhaahdo waxaa soo ibbaxday xilligii burburka guurqusaba marka taas baan oran lahaa Eh, abshiro maxaa dhihi lahayd gabdhaha eh, hadda jecel masaafada iyo kuwa hadda u qorshaysan inay masaafo galaan Een, waxaan dhihi lahaa horta gabdhaha hadda masaafada qorshaysan iska daaya Een, maxaa yeelay masaafadu caqabado tira badan intaa kasoo sheekeynay leedahay gabdhaha hadda u qorshaysan masaafadan waxaan dhihi lahaa cafwan ka jogsada maxamed aye Eh, anigu waxaan oran lahaa kuna talin lahaa inay yani ku dhiiradaan eh, masaafadana kuna degdegaan laakiinse waxaan shardi uga ku- uga dhigi lahay eh, inay qorsheeyaan noloshooda intaysan ku da- eh, qorsho ay la yimaadaan kadib arrinta ay ku dhaqaaqayaan ay u- ay saldhig ugu dhigaan inay noloshooda ku waarayso waayahay aniga waxaan oran lahaa een, ka jooga masaafada iska daaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aan idin dulmarno kulmo ayaa laga ciyaari doona horyaalada qaarkood dalka ingiriiska oo kale kooxuhu waxay isku arki doonaan naadiga sunderland ayaa goordhow la ciyaari doonta naadiga manchester united halka barnmouthna ay martigelin doonto stark city watford ayaa u socdaali doonta crystal palace everton iyo west bromwich albion ayaa ballansan norwich city ayaa martigelinaysa westham united southampton iyo swan city ayaa fooda isdari doona halka kulanka ugu dambeeya kulmada maanta la ciyaari doono chelsea newcastlena ay gegada stanford bridge kulan ku yeelan doonaan arsenal iyo leicester city ayaa beri wada ciyaari doona oo ko- ko- oo markaasi ka mid ah kooxaha kaalimaha ugu horreeya kaga jira horyaalka kala sarreynta premier league iyadoo aston villa iyo liverpool ay dheeli doonaan manchester city iyo tottenham hotspur ayaa sidoo kale wada ciyaari doona berito kulamadaas ayaa ah kuwa ugu xiisaha badan ee beri dhici doona sidoo kale haddii aynu eegno horyaalka dalka talyaaniga waxaa laga ciyaari doonaa yuventus iyo napoli oo horyaalka iyagu kaalinta koowaad iyo labaad ku kala jira ayaa fooda isdari doonaa halka kevaron iyo saswalana ay wada ciyaari doonaan fersonan iyo embeli ayaa sidoo kale dheeli doonaa yuventus waxa ay leedahay konton afar dhibcood oo kaalinta labaad ay ku jirtaa napoli ayaa konton lix dhibc iska leh labadaas kooxood kooxdii badisa waxay sii dheeraysan doontaa horyaalka inay hogaanka la sii wareegto napoli haddii ay badiso oo kale waxay noqon doontaa in ay horyaalka hore ay ugu sii socoto halka yuventus haddii ay badisana ay iyadu hogaanka qaban doonto sidoo kale dalka spain waxaa la ciyaari doona real madrid iyo atletico bilbao ayaa dheeli doona malaga iyo villarreal ayaa wada balansan valencia waxay la ciyaari doontaa espanyol deportivo la coronyana waxay la ciyaari doontaa real betis beri ayaa kooxaha barcelona santa vigo wada ciyaari doona khitavi atletico madrid wada dheeli doona leventan waxay la ciyaari doontaa eber barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa konton afar dhibcood ee iska leedahay atletico madridna kow iyo konton dhibcood ee iska leedahay real madridna konton dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad iyo aad buu mahadsanya jamaal axmed cusmaan iyo xubintaasi ciyaaraha weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o e kaga marisa magaalada washington haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta faarax murtile iyo xawakiin heestuna waa heestii xabiibi heestaasi xabiibi ayaanu dhegeystalinti ka tegaynaa inta haddii la idhahdo maanta afartayna dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo duhurnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.